ummaddu ay go'aansatay inay wax ka beddesho sidii ay ula dhaqmi lahayd arrimahaas si loo joojiyo dhibaatada aan kala go'a lahayn waxayna go'aamisay dalka in lagu soo rogo xukun degdeg ah si looga saaro xaaladda adag qodobka lixaad taariikhdu markii isla qodobkaas taariikhdu markii ahayd bishii labaad bishii lixaad labaatankeedii laba kun iyo sagaal xukuumaddu waxay qaadatay go-aankaas aan hadda soo sheegnay oo ah in lagu soo rogo dalka xukun degdeg ah la qashi badan iyo xaaladda dalka marka aan diyaasaynana waxaan garwaaqsanay arrintaas laga bilaabo maantana dalku wuxuu galaa xaaladdaas degdeg ah baarlamaankana waxaan ka codsanaynaa in ay meel mariyaan wakti kooban gudihiis ciidamada la dalbanaayo ma aha ciidamo ujeedada ay tahay inay dhibaato gaarsiiyaan shacabka ujeedada waxay tahay inay badbaadiyaan islamarkaasna ay ku shaqeeyaan aragtida dowladda iyagoo danaynaya danaha shacabka soomaaliyeed labaad waxay tahay waxaa laga hadlaya ururo igaada laga hadlaa waxaa laga hadlaa midowda africa waxaa laga hadlaa jaamacadda carabta waxaa laga hadlaya arrimo noocaasa marka ujeedaduna waxay tahay in la xaqiijiyo maslaxad soomaaliyeed laga badbaadiyo dadkan sharwadayaasha ah ee kusoo gabanaya diinta islaamka waxaa ogtiin waxay la yani la daalaadhacayo dowlado waaweyn oo niyad leedahay ka mid tahay bakistan marka waxaa lagaa maarmaan ah in la kaalmaysto adduunka si looga gudbiyo dalka xaalad adag